kadib weerar saaka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin kula jarmaadeen fariisin ciidamada dowlada federaalk ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley oo hoos taga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa dhimasho iyo dhaawac noqday askartii halkaa joogtay weerarka ayaa ahaa mid cagmarin ah waxaana meedadkoodu isbarkadeen askar badan oo muhiim u ahaa dowlada federaalka ah sarkaal sare oo ka tirsanaa dowlada federaalka ayaa la xaqiijiyey in dagaalka saaka uu ku dhintay gaashaanla sare cabshir maxamuud maxamed shataqi oo ahaa taliyaha guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa ka mid noqday askartii iyo saraakiishii lagu dilay weerarka saaka ka dhacay xawaaley ninkan ayaa isigoo warbaahinta adeegsanayo waxa uu goodi jiray ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse saaka kuwii uu dhaara jiray ayaa saabliida kaga joogsaday kadib markii ay baas ku shaqshaqeen gebi ahaanba xerada ciidamada waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dhowr iyo toban gaari oo xerada tiira ayaa la xaqiijiyay inay noqdeen wax iyagoo fayow galay gacanta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay kaxeysteen iyo wax la gubay gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada muqdisho gaar ahaana xafiisyada dowlada federaalk ayaa si weyn looga hadalhayaa weerarka cagmarinta ee saaka xarakada shabaabulmujaahidiin ay kula kalahday ciidamadii xawaaley joogay deegaanka oo ka mid ahaa dhulka shareecada islaamka lagu xukumayo bilakoor waxaa la wareegay ciidamada dowlada federaalka ka gadaal markii iyada iyo shisheeyahaaba ay u cuntami weysay in halkaa shareecada islaamka lagu maamulo laakiinse ciidankii sabab u noqday in calanka towxiidka halkaa laga siibo islamarkaasina dimuqraadiyadu ay ka hirgasho ayaa saaka adduunka ka hadaafay weerarka saaka waxa uu baqdin hor la geliyey ciidamada ku sugan shabeellaha dhexe oo ee walba aada u feejignaa islamarkaana qiyaasayay in lasoo weerari doono laakiinse aan ogeyn xerada lagu wajahan yahay dhowaan ayay ahayd markii deegaankii lowlagaab ee waqooyiga gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ku sugnaa la xasuuqay islamarkaasina gaadiidkoodii laga dhigay wax la gubay iyo wax xarakada shabaabulmujaahidiin ay gacanta ku dhigeen